wasaaradda howlaha guud iyo guryihiinta maamulka ee c c khaatimoyo wacyigelinta badqabka ardayda welibay ku bilowday iskuulada deegaanada maamulka welibana xubno ku dareeray wasaaradda booqasho kaseedana aana ku mid a iskuulada laascanoodda silinka wacyigeliya ardayda hanaanka jidmarowga xiliyada iskuulkii hombahayang iyo wakhtigii hokunagadayanga maamulka iskuulka golden bridge iyo hadhowa ay ololahan wacyigelinta waxaa maanta inala joogo agaasimo kamaal oo ka socda wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo inagu soo booqday iskuulka golden bridge tegrated academy oo run ahaantii wacyigelin sida oo xagga ardayda ah waddooyinka gaadiidka markay marayaan iyo waxyaalaha kala hadlayo waxaana arkaa halkan inuu soo diyaarsaday waxyaalihii ardayda lagala hadli lahaa sida maalan inay si tartiib ah baabuurta maadaama xuulia u socon karaan waddooyinka aysan goynin waana kaa marka agaasime kusoo dhowow golden bridge tegrated academy agaasimiga gaadiidka ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka e c c khaatumo kaamil xasan axmed iyey sheegay ini muhiima tiini ardaydasi badqable jiditayo ka maraan soona gaadiidleydanka baaqayniyo taxadir dheeriya muujan heliyada baabuurtiyo wadaayanga waxaan joognaa xarunta iskuulka ee golden bridge waxaan u nimid maamulaha xasan woos princibal waxaan rabnay wadnay wacyigelin haddaan nahay wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo aan taxadir ah oo aan rabno inaan ku ilaalino badqabka shacabka iyo waxaa weye jiilasha mustaqbalka soo koraya macallinka waa la wadaagnay waxaan rabnaa hadduu adlayno inuu casharka ku daraan isaga iyo dee macallimiinta kale hadduu adlay wasaaradda waxbarashada oo wasiirka ugu horeeyo iyo iyo agaasimayaasha madaxda kale wasaaradda waxbarashada insha allahu tacaala waa la wadaagi doonnaa waa u tegi doonnaa iskuullada kalena waa mari doonnaa ujeedkeenna horta wuxuu daaranya wacyigelin wacyigelintaa waxaa weeye ardayga inuusan waddada daf odhan oo la baro siduu waddadaas isku seebgarayn lahaa qadarta ilaahay baa haya laakiin markuu waddada yimaado inuu eego bidix iyo midig haddaysan wax gaariya uusan u soo dhoweyn waddadaa caadi u maro laakiin asagoo orday uusan waddada gelin khatartaasaan rabnaa hadduu allaydno inaan ka wacyigelino ardayda dhammaan ssc khaatumo oo dhan ardaydan arkaysid waxa weye waa mustaqbalkii waxa weeye dalka iyo maamulka waa madaxdii berita weeye waa madaxweynayaashii wasiiradii marka waxaan rabnaa hadduu allaydno inaan insha allahu tacaala wacyigelintaas samayno ololahan wacyigelinta ayaa lakafadaa ini laka yaraay shilalka jiditee iyadoona ardayda la baray sidanka haboon ee jididkii ongooyanga